بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم باب الضحية والعقيقة hadaakani baabu adaxiyati udxiyadii baabkeedii weeye iyo walcaqiiqati waqlashii maadaama xajkii laga soo baxay ayuu baabkana sheekhu wuxuu ku sheegayaa wixii ku saabsanaa udxiyada iyo waqlasha udxiyada xoolaha la gowraco maalmaha ciidda maalinta ciidda laga bilaabo ilaa saddexda maalmood oo ka dambayso ayaa mutashriiq ah qofku uu u gowracayo taqaruban ila allahi tacaala inuu ilaah ugu dhowaado subxaanahu wa tacaala taas weeyaan udxiyadu xaqiiqaduna waa xoolaha la gowraco oo markii qofka ilmay uu u dhasho ilmagaa dhashay xoolaha loogu waqlalo ee loo gowraco weeyaan addaxiyatu udxiyadu sunnatun sunno weeyi sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey oo ajarkeeda la badiyey fii jamiici aljihaati dhinacyada dhammaan ayay sunno mu'akada tahay jaho walba iyo meel kastoo la joogaba haddii baadiye la joogo iyo haddii magaalo la joogo haddii xaj la joogo iyo haddii aan la jooginba wayadkhulu wayaziidu waa ziyaadayaa oo wuu badanayaa ta'akuduhaa sunnanimadeeda iyo mu'akadnimadeedu fii xaqi alxujaaji xujayda xaqooda ayuu ku badanayaa biminan xaal ay ku sugan yihiin minaa udxiyadu xukumkeedu waa sunno oo waajib ma ahan hadduusan qofku asagu ku nadirin sunnadaasoo weliba mid mu'akada ahoo aad iyo aad sawaabkeeda iyo ajrigeedu uu u badan yahay cid walba ayayna sunno mu'akada u tahay ama baadiye ha joogeen ama magaalo safar ha ahaadeen ama yaysan ahaan xujay ha ahaadeen ama yaysan ahaan cid walba ayay sunno u tahay udxiyadu waxay aad iyo aad sunno mu'akada usii tahay udxiyadu dadka xujayda ah ee mino ku sugan ayay si gaara ay sunno mu'akadnimadeedu ay aad iyo aad usii adag tahay weeyaan addaxiyatu udxiyadu sunnatun sunno weeyi sunnadaasoo mu'akadatun ajrigeeda la badiyey sunno aad iyo aad loo adkeeyey weeyaan fii jamiici aljihaati dhinacyada iyo jihooyinka dhammaan ayay sunno mu'akada ka tahay meel walba oo la joogaba jiho walba oo la joogaba wayaziidu waa kordhayaa ta'akuduhaa mu'akadnimadeeda iyo sunnanimadeedu fii xaqi alxujaaji xujayda xaqooda ayuu ku siyaadayaayoo uu sunno mu'akada aad ugu sii yahay xujaydoo biminan meesha minan la yidhaahdo ku sugan wayadkhulu wuu gelayaa waqtuhaa udxiyada waqtigeedu idaa dalacat ishamsu qoraxdu markii ay soo dhalato wamadaa uu soo tago zamanun waqti uu soo tago zamankaasoo yasacu deeqaya oo waasix noqonaya salaata alciidi ciidda salaadeedii iyo wa khudbatayihi labadeeda khudbo yowmulciidka labadiisa khudbo wayastamiru wuu daa'imayaa oo wuu sii jirayaa waqtigii udxiyadu addaa'an asagoo addaa ilaa guruubi shamsi qorraxda dhiciddeeda ilaa laga gaaro aakhira ayaami tashriiqi ilbawaradka maalmihiisii maalinkaa maalinka ugu dambeeya qorraxdu ay dhacdo maalmihii athalaatati ee saddexda ahaa udxiyada waktigeedu wuxuu galaa oo xilligeeda la gaaraa maalinta ciidda ee tobnaad markii qorraxdu intay soo dhalato haddana la joogo qadar laga tukan karo salaaddii ciidda labadii khudbo oo ciidana laga aqrin karo qadarkaas haddiiba la joogo markay qorraxdu soo baxda kadib waktigii udxiyada waa la gaaray waktiga udxiyadu wuu dheer yahay wuxuu waktigeedu sii jiraayo weli uu adda yahay ilaa qorraxdu ay ka dhacdo saddexda maalmood ee ciidda ka dambaysa ayaamu tashriiqa la yidhaahdo maalinka ugu dambeeya maalinta saddex iyo tobnaad ilaa qorraxdu ay ka dhacayso udxiyada waktigeedi waa jiraa saddexdaa maalmoodba waa la udxiyaysan karaa ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illaahi tacaala waa kii odhanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam maalmaha mina la joogaahi waa maalmo wax la cuno oo wax la cabo ilaahna la xuso weeyaan marka udxiyadii ayaa socota saddexda maalmood sidaa darteed waa tii xaraam ahayd in la soomo maalmaha ayaamu tashriiqa wayadkhulu waa gelayaa waqtuhaa udxiyada waqtigeedu idaa dalacat ishamsu qoraxdu markii ay soo dhalato oo wamadaa uu soo tago zamanun waqti uu soo tago zamankoo yasacu deeqaya salaata alciidi ciidka salaadiisii maalinka ciidda salaadeedii iyo wa khudbatayhi yowmulciidka labadiisa khudbo salaadii ciidda iyo labadeeda khudbo waqti u waasicihi markii uu tago qoraxduna ay soo baxdo ayaa waqtigeedii gelayaa wayastamiru waa daa'imaya oo wuu sii jirayaa waqtigii ciiddu addaa'an isagoo weliba addaah oo aan qado ahayn ilaa ghuruubi shamsi qoraxda dhiciddeeda ilaa laga gaaro aakhira ayaami tashriiqi ilbawaradka maalmihiisa maalinka ugu dambeeyana ay dhacdo qoraxdii maalmihii athalaatati ee saddexda ahaa saddexda maalmood ee ilbawaradka la yidhahdo maalinka ugu dambeeya ilaa qoraxdu ay dhacdo udxiyada waqtigeedu waa sii jiraa addana weeyaan oo weli waqtigii waa adda oo waqtigii waa jiraa faman dabaxa qofkii gowraca daxiyatahu udxiyadiisa qabla dukhuuli waqtihaa udxiyada waqtigeeda geliddiisa ka hor lam taqac u dhici mayso lahu shaqsigii daxiyatan iyadoo udxiyaa u dhici mayso wakadaa man qof baa lamid ah oo aysan udxiya ahaan u dhacayn wixii uu gowracay qofkaasoo dabaxahaa udxiyadii gowracay bacda khuruuji waqtihaa waqtigeeda bixiddeeda kadib ilaa idaa nadara inuu ku nadra maahana qofku daxiyatan udxiyo udxiyadaasoo mucayanatan la cayinay udxiyo gaara aw daxiyatan ama udxiyo uu ku nadro udxiyadaasoo fii dimmatihi asaga dimmadiisa ku sugan oo lagu leeyahay tuma markaa bacdigeedna cayana uu magacaabo almanduura udxiyadii la nadray oo wa akhara uu dib dhigo addabxa gawricii xataa kharaja ilaa uu ka baxo alwaqtu waqtigii fa innahu shaksigaas yalzamuhu dabxigiibaa ku laasimaya bacdahu bacda khuruuji alwaqti waqtiga bixiddiisa kadib ayaa dabxigii ku waajibayaa iyo inuu gowraco neefkii wayakuunu wuxuuna ahaanayaa gowracaasi qadaa'an qada ayuu ahaanayaa wayaxrumu waxaana xaraam ah taakhiiru dabxilwaajibati udxiyadii waajibtay gowraceedii oo laga dibdhigo can waqtihaa waqtigeeda bilaa cudurin cudurdaar la-aanna la dibdhiga ayaa xaraam ah waxaa la yidhi uqtiy udxiyada waqtigeedu wuxuu soo galaa markii ay qoraxdu soo baxdo oo la joogo qadar laga tukan karo salaaddii ciidda iyo labadeedii khudbo waqtiga udxiyadu waa sii jiraa ilaa saddexda maalmood oo hilbawaradka ahoo udxiyada ka dambaysa qoraxdu ay ka dhacdo maalinka saddexaad oo ugu dambeeya qof alla iyo qofkii udxiyade udxiyadiisa gowraca iyadoo aan la gaarin waqtigii udxiyada qoraxdii aan weli soo bixin oo qadarkii laga tukan karay ciidda iyo khud iyo labadeeda khudbo aan la gaarin waqtigii udxiyada ka hor qofkii udxiyadiisii gowraca udxiya ahaan u dhici mayso weeyaan udxiyadaasuu gowracay qofkii waqtigii kadib mara oo saddexdii maalmood kadib udxiyadii gowracana asna waa sidoo kale maxaa yeele udxiyada waqtigeedii wuu dhaafay xilliga ajriga faraha badan laga helayahay waa udxiyada markii waqtigeeda lagu gowraco weeyaan marka kii ka hormara iyo iyo kii ka daba maraba neefkaanuu gowracay udxiya ahaan ugu dhici mayo waxaa laga soo reebay qofkii udxiyo nadray udxiyo gaar ahoo mucayanaa ayuu nadray oo wuxuu yidhi ilaah baa wuxuu igu leeyahay oo aan ilaah u nadray neefkan inaan ku udxiyaysto waanhoo mucayan ahoo uu magacaabay oo gooniya inaan neefkan ku udxiyaystaan ilaah u nadray buu yidhi ama wuxuu yidhi ilaah waxaan u nadray udxiyo waa udxiyo lagu leeyahay asaga markaasoo korkiisa lagu leeyahay laakiin ma cayinin oo neef gaara iyo waxba ma magacaabin markaa kadib ayuu caddeeyey oo wuxuu yidhi udxiyadii uu isku waajibiyey oo uu nadaray buu yidhi neefkan ayaan ku udxiyaysanayaa neefkan ayaan ku udxiyaysanayaa buu yidhi oo neef gaaruhu cayinay haddana wuxuu sii dibdhigay waktigii la rabay inuu gowraco ayuu neefkii dibdhigay udxiyadii uu uu ku nadrayo xilligii udxiyada ma gowricin qofkii ilaa waktigiiba uu ka baxo waktigii marka uu baxa kadib inuu gowraco ayaa waajib ku noqonaysaa qada ayay inuu unoqonaysaa ilaa udxiyadaa waktigeedii wuu baxay qada ayay ugu dhacaysaa qofkaas lamana ogola udxiyada waajibka ah ee qofku uu nadray ee uu yidhi neefkan inaan ku udxiyaystaan ku nadray amase ilaahay waxaan u nadray inaan udxiyo qalo udxiyo waajibi waajibiyey oo uu nadray xilligii udxiyada inuu ka dibdhiga lama ogola ilaa cudurdaar inuu yimaado maahane waa inuu ku gowracaa waktigii waktigii kama dibdhigi karo faman dabaxa qofkii gowraca daxiyatahu udxiyadiisa qabla dukhuuli waktihaa udxiyada waktigeeda gelidiisa ka hor gowraca lam taqac udxiyadii u dhici mayso lahu asagii daxiyatan xaal ay tahay tii udxiya udxiya ahaan u dhici mayso weeyaan wakadaa man qof baa lamid ah oo wixii uu gowracay aysan udxiyo u dhacayn qofkaasoo dabaxahaa udxiyadii gowracay bacda khuruuji waktihaa waktigeedu markuu baxay kadib qofkii gowracayna udxiyo ahaan u dhicin mayso qofkii laakiin udxiyo waajiba lagu lahaa oo waktigii kadib gowracay waa kan hadda uu sheegi doonee qado ayay u noqonaysaa kaas ilaa idaa nadara inuu ku nadra maahana qofku daxiyatan udxiyo udxiyadaasoo mucayanatan la cayinay oo la magacaabay neefkaanaan ilaahay u nadray inaan ku udxiyaysto buu yidhi waa mucayano aw daxiyatan ama udxiyuu ku nadray udxiyadoo fii dimmatihi asaga dimmadiisa ku sugan oo asaga lagu leeyahay uma markaa bacdigeed buu cayana magacaabay almanduura kii la nadray udxiyadii la nadray ayuu cayinay oo wuxuu yidhi neefkan baan ku gudayaa udxiyadii aan nadray waakhara haddana wuxuu dibdhigayaa dabxa gawricii neefkii awal uu magacaabay oo uu yidhi neefkan inaan ku udxiyaystaan u nadray iyo markii labaadee uu yidhi udxiyaan ilaah u nadray haddana dib uu neefka cayinay oo uu yidhi neefkanaan ku udxiyaysanayaa gawriciisii buu dibdhigayo ma uusan gawricin xataa kharaja alwaqtu ilaa waktigii uu ka baxo udxiyadu oo saddexdii maalmoodba la dhaafo ayuusan weli gowricin fa innahu shaksigaas yalzamuhu dabxigiibaa ku laazimaya gawriciibaa ku waajibaya bacdahu bacda khuruuji alwaqti waktigii bixidiisa kadib la gowraco udxiyadii waajibka ahayd haddii uusan weli gowricin ilaa waktigu uu ka baxo markuu waktigu baxa kadib inuu gowracana waajib bay ku noqonaysaa wa yakuunu wuxuuna ahaanayaa gowracaasi qadaa'an qada ayuu ahaanayaa hadda u noqon mayee nadarkii waajibka ahaa qada ahaan ayuu u dhacayaa maadaama udxiyada waktigeeda uu baxay wa yaxrumu waxaana xaraam ah taakhiiru dabxi lwaajibati taakhiiru dabxi ludxiyati udxiyadii gowraceedii in la dibdhigo alwaajibati waajibtay waa tii nadarka ahayde can waktihaa xilligeedii in laga dibdhiga ayaa xaraam ah bilaa cudrin cudurdaar la-aanna la dibdhigo walaa tasixu asixi mayso altadxiyatu udxiyaysi ilaa bilancaami nicmooleydii in lagu udxiyaysto maahane wa afdaluhaa udxiyada wa afdaluhaa nicmooleyda tanu fadliga badani baciiru neef geela wey tuma baqaratu neef looha ku xiga tuma shaatun haddana neef ariya ayaa ku xiga wa sabcu shiyaahin ari toddoba ah baa afdalu ka fadli badan min baciiri neef geela waddaanu idihii baa afdalu ka fadli badan min almacazi riyacadkii udxiyadu kuma asaxdo wax aan xoolaha nicmooleyda ahayn geela iyo looda iyo ariga saddexdaas xoolaha oo la dhaqdo oo nicmooleyda ma ahane wax kale ku asixi mayso udxiyadii maxaa yeelay waa cibaado ku tacalluqda xayawaankan nicmooleyda ah nicmooleydaas unbay gooni ku tahay sida zakaduba ay gooni ugu tahay xoolahan nicmooleyda ah wixii aan ayaga ahayn ugaartii iyo wixii kaloo xayawaanadahaa iyo digaagii iyo waxaasoo dhan udxiyo gudi mayaan xoolaha nicmooleyda unbaa gudaya oo lagu udxiyaysan karaa xoolaha nicmooleydaana waxaa ugu sii fadli badan neefka geelaah inuu neef geela ku udxiyaysto haddana neef loa ayaa ku xiga haddana neef ariya ayaa kusii xiga markaas neefka ariga midka idahaa horeeya kan riyaha kusii xiga markaa kadib ishtiraak inuu sameeyo oo neef geela toddoba qof ay ku shirkoobaan neef lo-a haddana ay ku shirkoobaan sidaas walaa yasixu ma asaxayo atadxiyatu walaa tasixu asixi mayso atadxiyatu udxiyaysigii ilaa bilancaami nicmooleydii maahana wax kale ku asixi mayso waxaa lagu udxiyaysan karaa xoolaha nicmooleyda wa afdaluhaa nicmooleyda tan ugu fadliga badani baciirun waa neef geela huma bakaratu neef lo-aha ku xiga huma shaatun haddana neef ariya wa sabcu shiyaahin toddoba ariya ba afdalu ka fadli badan min baciirin neef geela ka fadli badan wadda'nu idihiiba afdalu ka fadli badan oo ka fiican min almacazi riicadkii inuu neef idaa ku udxiyaysto baa ka fiican neef riicada inuu ku udxiyaysto wa tasixu waa ku asaxaysaa udxiyadii bidakari kii labaa iyo wal unthaa midii dhadigaydba ilaa ilaa in kaanat inay tahay ma ahana midda dhadig xubla mid riman wadakaru midkii labaaba afdalu fadli badan markaas fa in kasura haddii uu bato nazawaanuhu midka labboodidiisu fal unthaa midii dhadigayd allatii taasoo lam talid aan dhalin ba afdalu ka fadli badan minhu min adakari midkaa lab ka fadli badan weeyaanoo ka wanaagsan waxay ku asaxaysaa udxiyadu oo udxiyadii gudaya xoolaha neefka lab iyo neefka dhadig labaduba waa gudayaan labaduba waa gudayaan laakiin midda labi midda dhadig aan irahdee waa inaysan ahayn mid riman mid riman inaysan ahayn weeyaan yaa sii fiican labadoodii marka haddii la yidhi labadiiba waa gudayaan mid lab iyo mid dhadig keebaa la hormarinayaa midka dhadig waxaa ka fiican kan labka ah orgiga iyo wanka iyo baa ka fiican rida iyo laxda maxaa yeelay wuu ka helib macaan yahay ayaa la yidhaahdaa haddii laakiin midkan labka ah oo orgigii iyo wankii iyo boodidiisu ay badato oo midka xoolaha booda u yahay markaa neefka neefka dhadig baa ka fiicnaanaya taasoo aan dhalin taas ayaa hilib macaan oo hilib wanaagsan ayaa la yidhaahdaa intaasun buu sheegayaa marka wa tasixu way ku asaxaysaa udxiyadii bidakari kii labaa iyo wal unthaa tii dhadigayd ilaa in kaanat inay tahay maahane midda dhadig xubla mid uur leh mid riman inay tahay maahane way ku asaxaysaa sida kale wadakaru midka lab ayaa afdalu fadli badan oo ka fiican midda dhadiga ah fa in kasura haddii uu bato nazawaanuhu midka labboodidiisu fal unthaa midii dhadigayd allatii taasoo lam talid aan dhalin baa afdalu ka fiican oo ka fadli badan minhu xaggiisa waalmujzi'u neefka gudaya udxiyadii oo min al ibili geela ka mida maa waa neef tama lahu uu u dhammaystirmay khamsu siniina shan sano ay u dhammaystirantay oo wadakhala galay fi saadisati sanadii lixaad wa min albaqari waalmujzi'u kan neefka udxiyada gudaya oo min albaqari looda ka mid ayo walmacazi riicadka maa waa neef tama lahu ay u dhammaystirantay sanataani laba sano oo wadakhala galay fi thaalisati sanadii saddexaad wa min adani waalmujzi'u kan udxiyada gudaya oo min adani idaha ka mid ah maa waa neef tama lahu ay u dhammaystirantay sanatun hal sano aw amase asqada riday hanaayaahu labadiisii faayood bacda sittati ashhurin lix bilood kadib riday neefka lagu udxiyaysanayaahi imise ayuu la eg yahay kaas ayaa halkan lagu sheegayaa haddii uu doonayo qofkani neef geela inuu ku udxiyaysto neefka geela ee udxiyada gudayaahi shan sano waa inuu dhammaystirtay sanadii lixaadna uu galay sanadii lixaadna waa inuu galay haddii lo ay tahayna looda iyo riicadku waa isku mid laba sano waa inay u dhammaatay sanadii saddexaadna uu galay neefkaasi hadduu neef lo yahay amase neef aricada uu yahay oo riyihii ah neef idaa haddii uu yahay hal sano waa inay u dhammaystirantay sanadkii labaadna uu galay ama maahane waa inuu yahay neef ilka dhacsaday lix bilood kadib ilkihii ay u dhaceen neef ilka jabsaday lix bilood kadib waa inuu yahayoo halka sana intii ka dhiman waxaa dhammaystiraya ilka jabsigaas neefkani uu ilka dhacsaday ayaa halkii sana u buuxinaysa oo kale weeyaan sida loo yidhaahdo qofka bini aadamka markii laga hadlayaba shan iyo toban sano buu qofkani ku qaangaaraa shan iyo tobankii sano ka hor haddii uu ixtilaamo janaabadii iyo lagu arkana ayada ayuu ku qaangaarayaayo labadooda midii hormartaa lagu kaaftoomaya waatan la yidhaahdo oo qofkan haddii shan iyo tobankii sano ay soo hormartana shan iyo tobankaa sano unbuu ku qaangaari haddii janaabo iyo lagu arko qofkan ixtilaamo janaabadiisii ay soo hormartana iyada ayuu ku qaangaaraya tanna waa sidaasoo neefkan marka haddii halkii sano uu dhammaystirto oo sanadkii uu soo hormarana sanadkaasuu ku gaarayaa qadarkii uu zakada ku gudi lahaa haddii iyadoo weli halkii sano uusan u dhammaan ilka dhacsiga ay soo hormaraanna sidaasu ayana ku qaangaaraya oo kale weeyaanoo uu ku gaarayaa xilligii iyo xilligii udxiyada uu gudi lahaa neefkani meelo ayay soo noqnoqon doonaanoo neefkan udxiyada gudaah gadaal fasalka soo socda oo waqlasha markii aan gaarnana waa la soo celin doonaayo waxaa la odhan doonaa waqlasha waxaa gudaya neefkii udxiyada gudi jiray meelo badan buu soo noqnoqdaa sidaa weeyaan walmujzi'u neefka gudayaah udxiyadii oo min alibili geela ka mid ihi maa waa neef tama lahu uu u dhammaystirmay khamsu siniina sanadyaal shanihi ay u dhammaystirmeen oo wadakhala galay fi saadisati sanadii lixaadna gudagalay shan sanaa u dhammaystirantay sanadkii lixaadna wuu galay waa meeshii kitaabu zakaat markii aan soo maraynay qaybihii geela uu ka koobnaa halkaa waa tii lagu soo sheegayey marka neef shan sanana ay u dhammaatay sanadkii lixaadna galay neefkaas ayaa gudaya walmujzi'u kii gudaya oo min albaqari loodii ka mid a iyo walmacazi aricadkiina aricadkiina ma waa neef tama lahu uu dhammaystirmay khamsu sanataani laba sana ay u dhammaystirantay oo wadakhala gudagalay fi thaalisati sanadii saddexaad wa min addaani walmujzi'u kan udxiyada gudaya oo min addaani idihii ka mida maa waa neef tama lahu ay u dhammaystirantay sanatun hal sano aw amase asqada riday sanayaahu labadiisii faayood bacda sittati ashhurin lix bilood kadib ilkihiisii riday oo ilkihii ay dhaceen walaa yujzi'u ma gudayo udxiyadii maa neefkii fiihi jarabun cadha ay ku sugnayd walow yasiiran mid yarba ha ahaate cadhadaasiiye walaa maa neefkiina ma gudayo fiihi huzaalun weydnima ay ku sugnayd iyo caatanimo walaa aw carajun amase dhutini ay ku sugnayd aw cawarun ama ila'aani ay ku sugnayd aw maradun amase xanuun uu ku sugnaa maradkoo bayinun cad walaa maa neefkiina ma gudayo udxiyo infasala uu ka soo go'ay minhu xaggiisa juz'un qayb qaybkaasoo ma'kuulun mid la cuno ah walow yasiiran mid yarba ha ahaada qaybkaasiya ila alkhisiya kii la dhufaanay maahane wuxuu sheegayaa neefka udxiyada gudayaa waa inuusan ahayn neef ceeb leh neef walba ee ceeb leh ceebtaasoo neefkan hilibkiisii wax u dhimaysa oo nuqsaan gelin karta neefkan neef kasta oo ceebtaas lihi udxiyadii ma gudo ma gudaya udxiyadii oo laguma udxiyaysan karo maxaa ka mid ah cadhada neefkii qabay ee cadhada lahaa cadhadaas ha yaraataa hase badnaatee udxiyo ma gudaya neefkaas maxaa yeelay hilibkiisa ayay fasaadinaysaa oo cadhadu hilibka ayay wax u dhigtaa baa la yidhaahdaa culammada qaar baa waxay leeyihiin cadhadu haddii aysan ahayn mid badan oo aad iyo aad aysan u badnayn neefkaas waa lagu udxiyaysan karaa neef caataa waa inuusan ahayn caataahoo aan hilibba lahayn oo dadka hilbaha yaqaanaahi neef aysan danaynaynoo asagoo kale aysan u qasdayn xilliga barwaaqadaha dadku ay u baahan yihiin xoole hiliba inay soo gataan neefka aan aan asaga raqbada iyo dantu aysan dadka ka gelaynoo caatada oo weyda ah kaasna udxiyadii ma gudaya maxaa yeele hilibba mala fiican neefkan dhutinaya ee dhutiinada muuqata ay haysato oo asna sidaa u heetinayoo dhutinaya ahina ma gudayo midkaan ishala ma gudaya asina maxaa yeelay daaqa marka xooluhu ay daaqayaan sida xoolaha kale ay u daaqaan oo kale umaba daaqi karo wuu caatoobayaa marka xoolihii oo kale ma noqonayo neefkan jirane xanuunkiisu u muuqdahina ma gudayo neefkii laga gooyey cad cad la cuno neefkii ay ka maqnaydna ma gudayo weeyaan dheg baa go'an ma gudayo udxiyadii baridii baa go'an neef ilaahu ahaa udxiyadii ma gudayo cad kaloo hilibahoo la cunaa ka go'an ma gudayo udxiyadii waa inuu yahay neef aan ceeb lahayn oo hilibkiisu uu dhammaystiran yahay walaa yujzi'u ma gudayo udxiyadii maa neefkii fiihi jarabun cadha ay ku sugnayd walow yasiiran mid yarba ha ahaata cadhadaasii walaa maa neefkiina ma gudayo fiihi husaalun weydinima ay ku sugnayd neef weyd oo caataahina ma gudayo aw carajun ama dhutiino ay ku sugnayd aw cawarun ama illa'aani ay ku sugnaydoo neefkii isha la'ayo ama isha ay wada caddayd ama iyadii oo dhan ay maqan tahaba aw maradun ama jiro neefkii ay ku sugnayd maradkoo bayinun mid cad ah jiro muuqata ayaa ku suganoo hilibkiisii iyaba dhimaysoo neefkani kaba muuqataba walaa maa neefkiina ma gudaya udxiyada in fasala uu ka soo go'ay uu ka soo soocmay minhu neefka xaggiisa jus-un qayb qaybkaasoo ma'kuulun mid la cunaa cad la cunaa ayaa ka maqan dhegtii baa go'an dhegtii qaar ka midaa go'anoo fur iyuu leeyahay oo dhegtii qaar ka mida ayaa go'an baridii baa go'an waa neef idaa ma gudayo maxaa yeelay cad la cuno ayaa ka maqan walow yasiiran mid yarba ha ahaada cadkaasiya ila alkhisiya kii la dhufaanay ma ahane orgigii orgigii iyo maxaa la yidhaahdaa neefkii xaniyaha laga bixiyey ee maxaa la yidhaahdaa sangaha ahaa amase dhufaanka kaas waxba dhibi maysa weeyaan asaga waa lagu udxiyaysan karaa xubin baa ka maqan laakiin xubin la cuno ma ahan xubinta ka maqan infasala minhu juz'un ma'kuulun qayb la cuno neefkii ay ka go'an tahay weeyaan midka la yidhi zake ma gudayo ee kan xaniyaha laga bixiyey waxba xubin la cunahay kama maqno weeyaan saasuuna ku cayili og yahay oo waxaa la yidhahdaa hilibkiisa uu kusii ziyaadaa marka sidaa loo dhufaano neefka oo sidaa laga dhigo ila alkhisiya kii la dhufaanay maahan wayaxrumu waxaa xaraam ah alaklu cunid min addaxiyati udxiyadii wax laga cuno udxiyadii alwaajibati ee waajibtay wayajibu waxaana waajibaya atasaduqu sadaqaysi bihaa udxiyadii la sadaqeeyo kullihaa dhammaanteed wa sunnatu sunnadu waa kaasaa udxiyadu haddii ay tahay tii waajibka ahayd oo udxiyada waajibka ahayd waatee waa midii qofku uu nadray udxiyadii uu ku nadray weeyaanoo uu yidhi ilaah baan u nadray udxiyadan udxiyadu haddii ay waajib tahay oo uu ku nadro kulligeed inuu sadaqeeyo ayaa waajib ku noqonaysa inuu wax ka cunaahina waa xaraam wayaxrumu waxaa xaraama alaklu ka cunid min addaxiyati udxiyadii wax laga cuno udxiyadii alwaajibati waajibtay oo nadarka ahayd wayajibu waxaana waajiba atasaduqu sadaqaysi bihaa udxiyadii la sadaqeeyo kullihaa dhammaanteed wasunnatu sunnadu waxay tahay an yaakula inuu wax ka cuno min addaxiyati udxiyadii almasnuunati ee la sunnaynayey udxiyadii sunnada ahayd walafdalu sida sii fadliga badani alaklu ka cunid weeye min kebidihaa beerkeedii uu wax ka cuno udxiyadu haddii ay tahay midii sunnada ahayd ee uu qofku caadi ugu sunnaysanayo ugu udxiyaysanayey waxaa la sunnaynayaa inuu wax ka cuno ayaa sunnadu tahay weliba beerkeeda inuu wax ka cuno ayay sunnadu tahay wayajibu waxaana waajibaya tasaduqu sadaqayn bijus-in qayb la sadaqeeyo qaybkoo min laxmihaa hilibkeedii ka mid a nii-an xaalu yahay kii ciiriin ah hilibkeeda qayb ka mid oo ciiriina inuu sadaqeeyahina waa waajib walafdalu sida fadliga badani atasaduqu sadaqayn weeye bihaa udxiyadii sunnada ahayd la sadaqeeyo kullihaa dhammaanteed ilaa luqaman luqmada maahane taasoo yatabaraku uu barakaysanayo biaklihaa cunideeda fain lam yafcal haddii uusan sidaa samaynayn oo uusan ayadii oo dhan wada sadaqaynayn ilaa waxa yar oo uu ka cunayo maahane tasadaqa wuxuu sadaqaysanayaa bihulusihaa daloolkeed saddex meelood meel waa hadaa wuxuu hadiyeynayaa bihulusahaa huludkeedna wuu hadiyeynayaa saddex meelood meel wa akala wuuna cunayaa hulusahaa huludkeed saddex meelood meesheedna wuu cunayaa wuxuu leeyahay udxiyadu haddii ay sunno tahay waxaa qofka u fiican oo loo sunnaynayaa inuu udxiyadaa wax ka cuno qaar ka mid ah inuu sadaqeeyo hina waaba waajib waxay sunnadu tahay marka qaar ka midana ha sadaqeeyo hilibkeedii asagoo cirin ah weliba waxaa usii fiican inuu iyadoo dhanba uu iska sadaqeeyo udxiyadii oo dhan uu sadaqa ahaan u bixiyo ilaa wax yaroo dhowr luqmadooda unuu cunayo uu rabo hilibkaasuu ku sunnaysto oo ku udxiyaysto inuu wax ka barakeeyo maahane haddii uusan sidaa samaynayn oo uusan doonayn inuu iyadii oo dhan sadaqeeyo ilaa wax yaroo ka cuno maahane saddex ha u qaybiyo qayb ha sadaqeeyo oo masaakiinta iyo dadka ha ku sadaqeeyo qaybna deriskiisa iyo ha u hadiyeeyo dadkaas qaybna ha cuno weeyaan saddex inta u qaybiyo aayadda qur'aanka fakuluu minha in uu wax laga cuno ayay tilmaamaysay fakuluu minha wa adcimu lbaa'isa alfaqiir wa adcimu lbaa'isa alfaqiir sidaa waa tehed aayadda qur'aanka ahayd marka wuxuu yidhi wasunnatu sunnadu waxay tahay an yaakula inuu wax ka cuno min adaxiyati udxiyadii almasnuunati ee la sunneeyey udxiyadii sunnada ahayd inuu wax ka cunaa sunnaa walafdalu sida fadliga badanina alaklu cunid weeye min kabiddaa beerkeedii uu wax ka cuno wayejibu waxaana waajibaya atasaduqu sadaqayn bijuz'in qayb la sadaqeeyo oo min laxmihaa udxiyada hilibkeedii ka mida ni-an asagoo ciiriina qaybkaasi la sadaqeeyo walafdalu sida fadliga badanina atasaduqu sadaqayn weeye bihaa udxiyadii la sadaqeeyo kullihaa dhammaanteed ilaa luqaman luqmado maahane luqmadahoo yatabaraku uu barakaysanayo biaklihaa cunideeda fa in lam yafcal haddii uusan sidaa samaynayn oo iyadii oo dhan uusan sadaqaynayn ilaa luqmadahaas yar maahane tasadaqa wuxuu sadaqaynayaa bihulusihaa daloolkeed saddex meelood meel buu sadaqaynayaa wa ahdaa wuxuu hadiyeynayaa oo deriskiisiiyo u kala gegeynayaa hulusahaa saddex meelood meel wa akala wuuna cunayaa hulusahaa huludkii kalena intii soo hartayna wuu cunayaa saddex inta u qaybiyo qayb uu sadaqeeyo iyo qayb uu deriska iyo u gegeeyo iyo qayb isagii uu cuno saddexdaas uu qaybinayaa baa laleeyahay fakuluu minhaa wa adcimu lbaa'isa alfaqiir aayaddaasaa lagu saleeyayoo inuu waxna ka cuno waxna albaa'is iyo alfaqiir labadaas baa midna midka saa'ilka ahoo dadka irdihiisa iyo soo istaaga oo wax weydiista ayaa lagu tilmaamaya midna lagu tilmaamaya kuwa kale e aan dadka waxba weydiisanoo deriska iyo saasoo laleeyahay qaarna waxaa u hadiyeeyey meelahaasun baa loo kala celcelinaya war badan ayaa ku jire wasunnatu wasunnatu sunnadu waxay tahay an yadbaxahaa udxiyadii inuu gowraco arrajulu ninku binafsihi nafsadiisa inuu asagu naftiisa u gowraco wa an yaxdura inuu xaadiro weeye sunnadu adabxa gowraca man axadkii lam yadbax aan gowracayn binafsihi nafsadiisa asagoo aan u gowracayn oo asagoo aan gowracayn wa yusamiya wa yusami ilaah buu magacaabayaa wa yukabbir allaha ilaah buuna u takbiirsanayaa cinda dabxi gowraca agtiisa wa yusallii wuxuu ku sallinayaa wa yusallimu u salaamayaa cala nabiyi nabiga suuban sala allahu aleyh wasalam waxay sunnadu tahay ninku inuu asagu gowraco oo asaga naftiisa uu gowraco neefkii udxiyada ahay oo gacantiisa uu ku gowracdo qofkii aan asagu gowracayn neefka ama rag ha ahaado ama dumar ha ahaadeena ee doonayo qof kale inuu u gowracaana in uu tago meesha lagu gowracayo inuu bismillaahi yidhaahdo ilaah magacaabo takbiir uu la yimaado sallina uu la yimaado nabiga uu ku saliya sala allahu aleyh wasalam intaba waa la sunnaynayaa dikri ayaa lagu sunnaynayaa meeshaas meesha haddii ilaah lagu xusana haddii nabigana waa lagu xusaya calayhi salaatu wassalaam wasunnatu sunnadu waxay tahay an yadbaxahaa udxiyadii inuu gowraco arajulu ninku binafsihi isagu nafsadiisa inuu u gowraco uusan cid kale u wakiilana isagii uu gowraco wa an yaxdura inuu xaadiro weeye sunnadu adabxa gowraca man axadkii lam yadbax aan gowracayn binafsihi nafsadiisa kii asagu aan gowracaynoo aan samaynayn gowracuna inuu xaadiro meesha lagu gowracayo udxiyadii wa yusami ilaah buu magacaabaya bismi illaahi buu leeyahay wayukabir allah ilaah buuna u takbiirsanayaa tacaala amarkiisu korreeya allahu akbar buu oranaya cinda dabxi gawraca agtiisa markuu neefka gawracayo ayuu takbiirta iyo bisimka iyo la imaanayaa wayusallii wuxuu ku sallinayaa oo uu yusallimu salaamaya cala nabiy nabiga suuban sala allahu aleyh wasalam wallahu subxaanahu watacaala aclam